waxaa kolley aan ka warqabaa in arrintan lagu jiro marka annaguna insha allahu tacaala haddana sid baan haddana ballansannahay haddii ilaahayd oo beriya marka waana runtii dadka shacabkaas beled xaawo inaan waxaa rabnaa degan inaan ku ammaano sida nabadala ay ay u difaacayaan dalkooda arrintaana kolley waa arrin maarata aan isha ku hayno dowladda kenyana kolley dowladda soomaaliyana waxaa la filayaa wafdi ballaaran inay u diri doonto oo meesha taga marka intaas ayaan ka warqabaa marka xalku waxa weeye inaan si wada jira gudgudbi labada dal lasoo saaro arrimaha si joogtaa oo ina markii wax dhacaan keliya aanan macnaha laga hadlinay guddi si joogtaa oo u shaqeeya oo arrimahan maarata integrationka sidii maarata dad dadkan isku dhexgeli lahaayeen oo ganacsi u dhexayn lahaa iyadoo xeedadkeeda kale ee xiran yihiin oo dib walba xadkiisa uu wadankeena difaacanayno